bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii laba boqol iyo labaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii saddexaad ee ghaswatu tabuuk safxada saddex boqol iyo toddobaatan aliclaan bitahayu liqitaali ruumaan wuxuu si fiican uga sheekeeyey qoto dheer sheekha kitaabkan qoray ee sababtii dagaalka keentay iyo go-aanku rasuulku qaatay xikmada ku jirta intay leeg tahay iyo haddii aan sidaas la yeeli lahayn cidhibxumada ka dhalan lahayd haddana diyaargarowgii waa kan al iclaanu iyadoo la caddeeyey oon la qarinin bitahayu diyaargarow liqitaali ruumaan in ruumaan lala dagaalamayo oo lagu duuli oo la caddeeyey oon la qarinin walamaa markii qarara uu go-aamiyey rasuulku mar walba oo haddii rasuulku go-aan gaadhayana asxaabtiisa ayuu la tashanayay qarara markuu go-aamiyey arasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam almowqifa go-aankii go-aankii la qaatay markuu caddeeyey aclana walamaa markii qarara uu go-aamiyey arasuulu sala allahu calayhi wasalam almowqifa go-aanka la qaadanayo iyo mowqifka la qaadanayo markuu go-aankiisii gaadhay aclana wuxuu caddeeyey oo loo wada sheegay oon ruuxna laga qarinin weeye fi saxaabati asxaabta dhexdeeda ayuu caddeeyey an yatajahazuu inay isdiyaariyaan lilqitaali dagaal ruumaan lala dagaalamayo inay isu diyaariyaan wa bacatha wuxuu u cidiray ila alqabaa'ili qabiilooyinkii oo min alcarabi carabta ahaa wa ilaa ahli makkata reer makana waa loo cidiray yastanfiruhum isaga oo ka dalbanaya inay soo baxaan oy dagaalka soo aadaan oy kasoo qeyb galaan istinfaar nafiirkii weeye waa soo bixitaan soo baxooy waay wa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama qalla wax yar maa aada u yar oo yuriidu uu doonayo ghaswatan duulimaad uu doonayo duulimaadkaasoo yaqsuuha uu duulayo mar alla markas sida badan yacni wax yar maahane markuu rasuulku meel u duulayo muxuu samayn jiray oo dhaqankiisa ahayd ilaa waraa bikayrihaa meeshaa loo duulaya meel aan ahayn ayaa lagu raadgadan jiray waraa tawriya waaye tawriya ayaa ka timid tawriya waxa weeye raadgadasho meeshii meel aan ahayn ayaa wax iska dhigi baa laga dhigi jiray way yarayd inta la yidhaha meel heblay nu u soconnaa meel hebla iyo nu u soconnaa inta la dhihi jiray waa iska yarayd laakiin markan maadaama ay arrintu ka duwan tahay oo cadowga loo socdaana uu yahay kii ugu xoog badnaa marka adduunyada ka jiray meesha loo socdaana ay aada u fog tahay waa loo sheegay asxaabta si loogu diyaargaroobo oon loo dhihin waxbaa naloo qariyey iyo wa kaana waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam qalla maa wax yar aada iyo aadoo yar oo yuriidu uu doonayo ghaswatan duulimaad oo yaqsuuha uu duulayo ilaa waraa bikayrihaa meel aan iyada ahayn ayaa la iska dhigi jiray wax aadaya meeshii aan iyada ahayn meelaan ahayn walaakinahu hase atee rasuulku nadaran isaga oo la tixgelinayo ilaa khutuurati almowqifi xaaladda khatarsanideeda wa ilaa shiddati alcusrati iyo dhibaatada adkaanteeda aclana wuxuu caddeeyey annahu rasuulku yuriidu inuu doonayo liqaa'a aruumaani nimankii reer rooma in lala dagaalamo oo laga hortago wajala wuxuu u caddeeyey linnaasi dadka amrahum arrintooda ayuu u caddeeyey liyata'ahbuu si ay u diyaargaroobaan uhbatan diyaargarow kaamilatan oo dhammaystiran waxadahum wuxuu ku tirtirsiyey uu ku booriyey uu ku guubaabiyey cala aljihaadi jihaad inay jihaadaan wa nasalad waxaa soo degtay qidcatun qeyb oo min suurati baraa-a suuratu towba ayaa soo degtay oo tuhiiruhum muslimiinta ku kicinaysa niyadooda iyo xamaaskooda kicinaysa cala aljalaadi in gaalada lala dagaalamo gaalada in lala dagaalamo oo seef lagula dagaalamo saas weeye oo wa taxuduhum ku boorinaysa cala alqitaali dagaalka wa raqabahum rasuulkuna wuxuu aada iyo aada u jeclaysiiyey uu uu ugu booriyey fii badli sadaqaati sadaqaadka inay bixiyaan wa infaaqi karaa'imi alamwaali xoolaha kuwooda ugu fiican inay ku bixiyaan fii sabiili illaahi alla jidkiisa marka cinwaan kale almuslimuuna muslimiintii oo yatasaabaquuna ku tartamaya ila tajahuzi lilqaswi diyaargarow ama isdiyaarin laysu diyaarinayo gulufkii ama ama duulimaadkii walam yakun maysan ahayn min almuslimiinta min almuslimiina muslimiinta xaggooda ma aysan ahayn an samicuu inay maqleen sawta rasuulillaahi rasuulka ilaahay codkiisa inay maqleen sala allahu calayhi wasalam oo yadcuu u yeedhaya ilaa qitaali ruum ruum la dagaalankiisa u yeedhaya ilaa markay maqleen watasaabaquu waxay u kala baratameen oy u tartameen ila imtithaalihi rasuulka amarkiisa inay fuliyaan oy fartoomaan fa qaamuu waxay sameeyeen ama faqaamuu way istaageen nin walba wuxuu isu taagay uu u qaanshaartay nin walba wuxuu u qaanshaartay yatajahazuuna inay isdiyaariyaan lilqitaali dagaalka bisurcatin si xawli ah baaliqatin oo kama dambaysa xawligii ugu dheeraa yuu nin walba isku diyaariyey wa akhadad waxay bilowday alqabaa'ilu qabiilooyinkii waaweynaa walbutuunu iyo lafihii qabiilooyinka kasii hooseeyey tahbitu inay kusoo qulqulaan oo ay kusoo hoobtaan ay kusoo qulqulaan ila almadiinati magaalada madiina min kulli sawbin dhinac walba wa naaxiyatin iyo barbar walba inay kaga soo biiraan waa isla mid sawbin xadbin wa sawb a layidhaha min kulli xadbin wa sawb dhinac walba xaggaa iyo xaggaa afarta beeni garjaho saas magaaladii loogu soo qulqulo oo loogu soo loogu soo hobto walam yarda raalli kuma noqonin axadun qof oo min almuslimiina muslimiinta ka midi raalli kuma noqon an yatakhallafa inuu ka hadho can haadihi alqaswati duulimaadkan inuu ka hadho ila aladiina kuwii maahane fii quluubihim quluubtooda maradun shaki uu ku jiray ee munaafiqiinta ahaa maahane iyo wa ilaa halaathatu nafarin saddex ruux maahane saddex qof oo muminiin dhaba ayaa maalintaa ka hadhay iyagana waa la imtixaanay waa yaqaaniin dadka waa la wada yaqaanaa xataa intii bayna cidina raalli ka noqon inay rasuulka ka hadho kaanu ahaa yajiiu kii uu yimaado rasuulka u yimaado ahlulxaajati dad dadka ay dhibaatadu haysato walfaaqati iyo faqriga oo aan waxba haysanin sahay ma heli karaan gaadiidna ma haystaan waa caydh ilan berigaas ciidamo milatari oo intay mushaar qaataan iyo qalab lahoo baxaya ma jirin ruux walba isagaa isdiyaarinayay ruuxu naftiisa iyo maalkiisa ayuu keenayay uu ku dagaalamayay meeshii meel fog weeye meel lug lagu gaadho ma aha sahay bay u baahan tahay gaadiid bay u baahan tahay marka rag badanoo asxaabta ka mid a oon waxbaba haysanin yaa rasuulka u yimid markaase waxay dhaheen waxaan rabnaa inaad gaadiidna siiso marka rasuulku wuxuu ku yidhi waxba ma hayo markaasay noqdeen iyagoo ooyaya waxaa loo bixiyey albakaa-uun a loo bixiyey albakaa-uun kuwii ooyayay yaa walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow waacyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun aayaadkaas suuratu tooba ayaa ka sheekeynaya nimankaas marka laakiin nasiib wanaag sida loo ogaada nimankaas markii dambe ruuxna ma hadhina waa la qaaday rag asxaabta ka mid a yaa awr keenay awr badan baa la keenay gadaal laga keenay marka koox bay ahaanoo lix riti baa la siiyey rasuulka sal alla alay slm markii dambe lix riti uu qaar kuwa cuhmaan keenay kuwa cabaas keenay kuwa dad kale keeneen awrtaasaa la siiy laakiin markii hore de iyagu waxba mahaysan haysanin xataa intii ayaanay cidina raalli ka noqon inay ka hadho ee da- een, gulufkan kaana u ahaa yajii'u ku yimaado ahlulxaajati dadka ay dhibaatadu haysato walfaaqati iyo faramadhnaanta iyo faqriga yastaxmiluuna iyaga oo ka dalbanaya rasuulka inuu gaadiid siiyo yastaxmiluuna ay yat- ay yat- ay yatlubuuna alxim alximlaana gaadiid inay warsadaan rasuulka sala allahu calayh wasalaahi liyakhrijuu liyakhrijuu si ay uga baxaan ilaa qitaali ruumi ruumka la dagaalankiisa fa idaa markaaba qaala lahum wuxuu ku yidhi ilan wax maahaye wallaahi laa ajidu maa axmilukum calayh saasuu ku yidhi waxaan idinku qaada mahayo marka qur-aankaa kusoo degay qulta laa ajidu maa axmilukum calayh marka way ooyeen kamaa sidii tasaabaqa almuslimuuna marka aayadda haddaan macnayno aad ku tidhi laa ajidu maa axmilukum calayhi walaa cala aladiina kuwii yani sabiil ma aha yani wax dembi oo loo haysta male iyo xaraj walaa cala aladiina kuwii idaa maa atowka markay kuu yimideen litaxmilahum si aad gaadiid u siiso qulta aad ku tidhi laa ajidu ma hayo maa axmilukum calayhi wax gaadiidahoon idinku qaada ma hayo markaad ku tidhi tawallow noqday wa acyunuhum iyagoo indhahoodu tafiidu ay la daadaadanaysa min addamci ilmo ama ilin xasanan murugo daraaddeed allaa yajiduu maa yanfiquuna inaysan haysan waxay bixiyaan maa yunfiquuna waxay bixiyaan oo gaadiid iyo sahay ah laakiin saan u sheegnay nimanka waa la wada qaaday markii dambe oo gaadiid gadaal ka yimid ayuu rasuulku ku qaaday kamaa sidii tasaabaqa qof waliba wuu isdiyaariyey laakiin dad waxaa jira ilaahay uu hanti siiyey oo maalintaa hantidooda ilaahay ridihiisa iyo ridaha rasuulka ku helay baa jira hantidooda sida cuhmaan ibnu cafaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo dalxatu lkhayr iyo abubakar iyo cumar iyo asxaabtii kamaa sidii tasaabaqa ay ugu tartameen almuslimuuna muslimiintii fii infaaqi alamwaali xoolaha bixintooda wa badli sadaqaati sadaqada dhiibitaankeeda kaana wuxuu ahaa cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu qad jahaza kii diyaariyey ciiran safar safar dheer oo yuu wuxuu u diyaariyey lishaami shaam inay ugu soo adeegaan oo ka kooban mi-ata baciirin laba boqol oo awr oo biaxlaasihaa kabaddeedii wadata ama heryadeedii iska dheh kabadu heryaday ka mid tahay iyo wa axlaasihaa iyo koorayaasheedii inagu kooraha ma isticmaalno laakiin carabtu geela kooray saaraan sidee fardaha marka axlaastuna waa waa kooraha waa kooro yar oo kuruska un la eg Ee, kanna waa kabadda waa waxa kooraha hoostiisa la saaro oo oo heeryada ah ritiga laga xijiyo awrta laga xijiyo marka la rarayo waxa lagu rarayaa laga xijiyaa heeryaa la yidhaah heeryada marka qaybo badan laho waxay leedahay abjad iyo kabad iyo qobtol iyo waxaasoo dhan bay leedahay korna heeryaa laga wada yidhaah intaasuu keenay laba riti oo heeriyeysan buu keeno yacni diyaar ah in la fuulo diyaar u ah wa mi-ata awqiyatin laba boqol oo waqyadoodna wuu keenay oo dahab awqiyad haddaad maqasho waa dahab ama waa fida dheh fa tasadaqa biha wuu sadaqaystay kow uma haddana markii uu arkay intaynan waxba ku tarin oo ciidanku badan yahay tasadaqa haddana wuxuu sadaqaystay bimi'ati baciirin boqol riti oo kale oo biaxlaasihaa heeryadeedii wadata iyo wa aqtaabihaa iyo koorayaasheedii uma daa haddana wuxuu la yimid bialfi diinaarin kun diinaar oo dahaba ayuu keenay fa naharaha wuxuu ku firdhiyey wuu hor keenay fii xijrihi rasuulka dhabtiisa hortiisa fa kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yuqallibuhaa lacagtii saas ahay kunkae tirada badnayd inuu sidaas u rogrogo gacantiisa saas oo wayaquulu yidhaahda maa dara cuhmaana maa camila bacda alyowm cuhmaan wuxuu maanta kadib sameeyo wax dambe camal kasta hadduu sameeyo wax dambe oo cuhmaan waxyeelaya ma jiro riwaayado kale waxaa ku sugan oo tiro badan uu leeyahay rasuulka allahayow intuu gacmaha kor u taagay ilaahu cumaan anigu raalli baan ka ahay adna raalli ka noqo ilaahu cumaan raalli baan kana- ka ahay adna raalli ka noqo uu leeyahayna way jiraan riwaayado kale cumaan markuu rasuulku saas ugu duceeyey uu sii xamaasooday xoolo kale ayuu soo bixiyay uma tasadaqa wuu sadaqaystay wa tasadaqa wuu sadaqaystay xataa balaqa ilaa uu ka gaadho miqdaaru sadaqatihi wuxuu sadaqaystay uu- ay ka gaadhaan tiscu miati baciirin sagaal boqol oo awr buu keenay awrkiina waxaa isku bebedelanaya ilaa toban saxaabi baa isku bebedelanaya ciidanku aad buu u tiro badnaa oo kon waxaa la ahaa soddon kun inta la hubo soddon kun riwaayado ilaa toddobaatan dhahayana way jireen laakiin midda ugu yacni saxiixi eh waa ko- waxay ahaayeen soddon kun wa mi-ata farasin boqol farasna wuu keenay siwa nuquudi oon lacagna ahayn iyo- iyo lacagti iyo lacag fara badanna wuu keenay wa jaa-a waxaa yimid cabdiraxmaan ibni cawf bimi'atay awqiya laba boqol oo waqiyadood oo fida ayuu keenay wa jaa abuu bakar abuu bakarna wuxuu keenay bimaalihi hantidiisii oo dhan kullihii dhammaantii hal shay kama soo tegin walam yatruk kama soo tegin liahlihi ehelkiisii ila allaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa unbuu uga soo tegay xataa sahay iyo wax la cuno loogama iman wa kaanad hantidiisu waxay ahayd arbacata alaafi dirhamin afar kun oo dirham bay ahayd dirhamkuna waa fido ruuxa lacag keenana isagaa bilaabay abuubakar baa khayrka dhan bilaabay nin baa waxaa qoray khaalid maxamed khaalid la yidhaah baa kitaab ka qoray abuubakar oo wuxuu yidhi wuxuu yidhi wa jaa abuubakar baa la yidhaha kitaabka wa jaa abuubakar wuxuu ka wadaa shay kasta oo khayra isagaa uga horeeya koow isaga abuubakar wa- wahuwa isagu abuubakar awalu man jaa bisadaqatihi sadaqada lagu taakulaynaya ciidanka ninkii keenay isagaa ugu horeeyey wa jaa cumar cumarna wuxuu keenay jaa-adan marka waa keenidii wey ama wuxuu la yimid waad dhihi kartaa wa jaa wuxuu la yimid ama uu keenay cumaru cumar binisfi maalihi wuxuu hanti lahaa nuskeed wa jaa alcabaasu cabaasna wuxuu la yimid ama keenay bimaalin kathiirin maal fara badan buu cabaasna keenay wa jaa alxa alxabtu ibnu cubaydilaahi isna wuu keenay wa sacd ibnu cubaada wuu keenay wa muxamed ibnu muslamo wuu keenay kulluhum dhammaantood jaa-uu bimaalin maal weyn bay keeneen wa jaa-a wuxuu keenay isna uu la- uu- uu la yimid caasim ibnu cadiy bitisciina wasqan min atamri sagaashan ritirar oo timir ayuu keenay wa tataabaca annaasu dadkii ayaa iska soo daba dhacay bisadaqaatihim sadaqadooda qaliilihaa keedii yaraa iyo wa kathiirihaa keedii badnaa ninba wuxuu heli karay ninba wuxuu heli karay xataa intii kaana minhum uu kami- uu ka mid ahaa dadkii man qof oo anfaqa bixiyey muddan mud waa wax yar waaye combo iska dhe combo oo mudayni laba combo keenay oo lam yakun uusan ahayn istatiicu hayraha intaa waxaan hayn aan heli karin wa bacat nisaau haweenkana waxay soo direen maa qadirna calayhi waxay awoodeen oo waxay isku qurxinayaan oo min masakin dugaagada ah wa macaadida jinjimo ah wa khalaakhila khalaaqilkana waxaa la yidhaha wax lugaha lagu xidhaa la yidhaha labadaana gacmaha lagu xidhaa kuwii hore iyo wa quratin dhega-dhega ah wa khawaatima iyo kaatumo ah oo wada dahaba intaas wixii oo dhan bay soo wada dhiibeen walam yumsik ma haysanin xoolo axadun cid yadahu gacantiisa ma laabin walam yumsik ma laabin axadun cidina yadahu gacantiisa ma laabin maalintaa walam yabkhal kuma bakhaylin bimaalihi xoolihiisa ila almunaafiquuna munaafiqiintii maahane alla isagoo iyaga ka hadlaya wuxuu yidhi aladiina kuwii yalmisuuna ceebeynaya ama wax ka sheegaya ee macaayaya lamsiga marar badan baan soo aragnay qur-aankana uu sheegay waa kuwa dadka caayo weeye ee ceebeeya aladiina kuwii yalmisuuna ceebeynaya almutawiciina nimanka wax bixinaya oo alla dartii hortooda waxu bixinaya oo min almuminiina muminiinta ka mid a fi sadaqaati ku ceebeynaya waa nin wax yar bixiyey kuwaasay ceebeynayaan ninkii wax yar bixiyana way ceebeen waxay dhihi bal wuxuu bixiyey keen fiiri kii wax badan bixiyana uu istustusibay dhihi ninka nabadgelya male iyo waladiina kuwii laa yajiduuna aan helaynin oon awoodin ilaa juhdahum tabartooda maahne fa yaskharuuna minhum markaasay ku jeesjeesayaan waa munaafiqiintii marka waa la bixiyey marka wax alla wixii la heli karay waa la bixiyey Riix- ruux isagu isdiyaarin karin wuu isdiyaariyey wixii aan isdiyaarin karaynina nimankan ilaahay uu hantida siiyey baa hantidooda ku maalgeliyey ciidanka aljeyshu lislaami markii la diyaargarooyey marka waa kan aljeyshu lislaami ciidanka islaamka oo ilaa tabuuk tabuuk u dhaqaaqay wahakadaa sidaasaa tajahaza waxaa diyaargaroobay aljeyshu ciidankii ayaa diyaargaroobay fastacmala wuxuu uga tegay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam cala almadiinati magaalada madiine oo hadda magaalo weyn oo caasimada noqotay wuxuu uga tegay oo maamul iyo adduun u baahan muxamed ibnu maslama ayuu uga tegay alansaari ninkaas macruufka ee qaa'idka la yaqaano waqiila waxaa la yidhi marka waqiila haddaad maqasho waa iska daciif sibaac ibnu curfata wa khallafa wuxuu haddana uga tegay calaa ahlihi ehelkiisa caliy bna abi aalib ayuu uga tegay caliy bna abi aalibna magaalada mas-uul kama aha magaalada mas-uul waxaa ka noqonaya maxamed ibnu maslama laakiin cali ahlu beytka qoy xaasaska nabiga iyo iyo dadkaas ayuu mas-uul ka yahay oo looga soo tegay wa amarahu rasuulku wuxuu ku amray cali biliqaamati inuu joogo fiihim ehelka inuu la joogo wa ghamasa waxaa ku ceebeeyey oo ku xaqiray calayhi cali almunaafiquuna munaafiqiintii allah waa lagu nacay waa lagu culaystay culays baad noqotay waa layska kaa fududaynayaa saasay dhaheen wuu adkaysan waayey fa kharaja wuu soo baxay wuu kasoo daba tegey fa laxiqa birasuulillaahi rasuulka ilaah ayuu ka daba yimid fa raddahu rasuulkaa dib u celiyey ila lmadiinati magaalada madiine ayuu u celiyey wa qaala wuxuu yihi rasuulku calina arrintaa wuu ka xumaaday haddee waa ninkii libaaxii muslimiinta weeyaane xaydar alaa tardaa war miyaadan raalli ku noqonayn buu ihi caliyow an takuuna inaad hayta mina xaggayga bimansilati haaruuna min muusa nebi haaruun meeshuu muuse ka joogay inaad iga joogto ilaa ana saan loo sii shakinin ilaa anahoe laa nabiya bacdii nabi iga dambeeya mati ma jiro oo nabi ma tihid laakiin waxaad tahay meeshuu nebi haaruun ka joogay walaalkii muuse halkii baad iga joogtaan qisadan waa qiso xaqiiqo ah oo bukhaari iyo muslimba way ku soo aroortay oo hadda haba yaraatay doodoo ka taagan male shiicada nimanka la yidhaahda iyo raafidada qaybaheeda kala duwan waxay iyagu u yaqaaniin nas inay tahay in nabi muuse waxaan u jeedaa sayidina cali khilaafada nabiga uu iska leeyahay oo sidaa daraaddeed asxaabtii oo dhan ay qalad gashay markii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo dad kale ay qabteen cali in loo dhiibay ayd bay leeyihin iyagoo naskan haysta muslimiintu laakiin waxay ku fasirayaan waxaan ujeedaa ahlu sunna waljamaca waxay ku fasirayaan xadiidkan isla xadiidkan isagoo haddee bukhaari iyo muslimba ku soo arooray oon doodi ka taagnayn sayidina calina aynay naga xigin nimankaasi oon annagu ka jecel lahay waxaa lagu fasiray uun dee muddada la maqan yahay uun sidii nabi muuseba uu nabi haaruun uga tegay muddadii afartanka beri ahaa uu ku maqnaa ee towreedii inay kusoo degto soo afartan beri ma maqnayn soo kadibna ma imanin muddadaas yukhlifnii fii qowmi uu yidhi yuu uga man haddan waa sidii oo kale un inta uu rasuulku ku maqan yahay ghaswatu tabuuk unbuu reerka khaliif uga noqonaya intaas yay ku fasiraan ahlu sunna sideeda ayaana sax ah marka saasuu ku celiyey wa taxaraka wuu dhaqaaqay rasuulullaahi rasuulka ilaahi iyo ciidankii hogaaminaya tirada badnaa yowma alkhamiisi maalin khamiisa naxwa shamaali xagga waqooyi yuriidu tabuuk isagoo doonay waana bisha rajab ee sanadkii sagaalaad ee hijrada walaakiin hase ataa aljeysha ciidanku kaana wuxuu ah kabiiran mid weyn ayuu ahaa oo halaahuuna alfa muqaatil soddon kun oo dagaalyahan ah riwaayad dhahaysaa way jiraan afartan mid kale oo dhahaysaa toddobaatanna way jiraan laakiin tan soddonka ayaa xoog badan lam yakhruj ma aysan soo bixin almuslimuuna muslimiintu fii mithli hada aljamci ciidankan alkabiiri oo kale weligood kumayna soo bixin qablahu ka hor qatu weligood kii ugu weynaa muxuu ahaa kii xunayn oo labayo toban ah labayo toban kun bay marka ahayn haddana maanta waa soddon kun intaas waxay muujinaysaa dadka soo islaamaya tiradiisa falam yastatic maysan awoodin almuslimuuna muslimiintii maca maa badaluuhu wixii ay bixiyeen oo dhan iyaday jirto min al amwaali xoola ah an yujahizuuhu ciidankii inay diyaariyaan tajhiizan kaamilan diyaargarayn dhammaystiran bal inay dhammaystiraan oo si wada buuxda ciidanka loo sahayo oo gaadiid loo siiyo oo loo diyaariyo iska daaya kaanad waxa ahayd filjeyshi qilatun yaraan shadiidatun oo yar yaraan dhabiiltan xoog le ayaa jiray haddii laga eego binisbati ila zaadi walmaraakib rag yari maanta ma haysanin oo ilaa soddon kun iyo dheeraad bay ahaayeen laakiin dhibaatada waxay ka taagnayd sahayda oo ciidanku haysto iyo gaadiidka labadaas markaasaa waxaa dhacday waa kan fa kaana waxay ahaayeen thamaaniyata cashara rajulan siddeed iyo toban nin yaa yactaqibuuna baciiran waaxidan hal riti isbedbedelaya ee kolba kooxi fuulaysa kolba ritigu intuu qaado saddex afar intay fuuli karta taas waxaa weeyaan waxaad ka garanaysaa gaadiidka ay wateen yaridiisa gaadiidka yaridiisa waxaa ku tusanaya middaas oo ah in ay wateen yacni siddeed iyo toban nin ay riti isku bedbedelayaan xagga sahayda yaradeeda markii la fiiriyana waa ka wa rubamaa waxaa laga yaabay akalu inay cunaan awraaq al ashjaari geedaha caleentooda ay cunaan xataa tawaramat ilaa ay ka bararto shifaahum debnahoodu ama bishimahoodu ay ka bararaan oo wadaru dani ay ku qasabto ilaa dabxi lbaciiri geeli inay qashaan geeli geeli inay qashaan oon daraadi maca qilatihaa yaraanteeda iyadoy jirto oo maxay u qalanayaan liyashrabuu si ay u cabbaan maa fii kirshihi waxaa ku jira uuskiisa oo minal maai biya uus miirad baa la yidhaha geel calooshiisa inta lasoo bixiyo uus miiradka caloosha inta lasoo bixiyo caloosha uuska waxoogaa biyaa ku jirjira yaa qodax baa inta kor loo qabto calooshii ama kirshigii inta caloosh la qabto yaa qorax yaa qodax lagu daloolin ama wax markaa biyaha kasoo tifqi markaasaa afka loo dhiganaya af soomaaliga si fiican bay u yaqaanin oo soomaalida uusmiirad baa la yidhaha waxay ku qasbatay xool geeli yaraa ay haysteen in la uusmiirto ilan oon baa loo dhimanaya maca qilatiha liyashrabuu si ay u cabaan maa fii kirshihi geela ama neefkaa la gowracay calooshiisa uuska ku jira uusmiirad walidaalika sidaa dareed baa sumiya waxaa loo bixiyey dagaalkan hada aljeyshu jeysh alcusra jeyshkii cidhiidhiga iyo dhibaatada ayaa loo bixiyey marka laakiin haddana waxa weeyaan markii oo dhibaata ay timaado oonba rasuulkaa ilaahay baryayay markaasaa roob baa u di'i jiray daruur baa alla keeni daruurtaasaa iyaga uun ku di'i markaasay yay qabowsan jireen oy ay qabowsan jireen oy dhaansan jireen oy biyahana ka dhagi jireen wa mara aljeyshu ciidanku wuxuu soo maray markii wadada lagu socday marka sidii loo diyaargaroobay iyo ayuu xoogga saaray dhacdooyinka kutubaha kale ee siirada waxay xoogga saaraan waxyaabo dhacay markii wadada la siisaayay laakiin waxaa ka muhiimsan in maaragtay aada xoogga loo saaro sababtii loo baxayay iyo ujeedooyinka ka dambeeya iyo guulihii la gaadhay iyo sida loo dargaroobay wuxuu mu-alifku xoogga saaray intii muhiimka ahayd iyo nuxurka lahayd ayuu aaday wa mara aljeyshu ciidanku wuxuu soo maray alislaami fii ariiqihi markuu wadada sii hayay ilaa tabuuq u socday bilxijri meesha xijri lahahda ee marar badan qur-aan kusoo aroortay oo diyaari thamuud guryihii reer thamuudkii la halaagay ee qowmi saalix ahaa alladiina kuwaasoo jaabuu qoray assakhra dhagaxa oo bilwaadi dooxada ku yiilay guryaha ka dhigtay ay waadilqura halkaas ayay yimideen fastasqa naasu dadkii waxay ka dhaansadeen min biriha ceelkeeda ceelkii baa laga soo dhaansaday oon badanna wuu jiraa rasuulku marka wuxuu amray inaan biyahaas la cabin laguna weyse qaadanin falamaa raaxuu markay ka soo caraabeen iyagoo soo dhaansaday qaala rasuulullaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tashrabu ha cabina min maa'iha thamuud meeshii lagu halaagay ceelashoodii biyaha aad ka soo qaadateen ha cabina walaa tatawada-uu minhu hana ku weyse qaadanina lisalaati salaad ha ugu weyse qaadanina wamaa wixii kaana ahaaday oo min cajiinin wixii cajiin aad ku samaysateen cajiin unbaan nidhaahnaaye oo cajiintumuuha aad cajiimateen wixii aad rabtaan inaad ku samaysataan rooti iyo waxsaasa faclufuuhu libela geela siiya calaf uga dhiga geela walaa ta'kuluu minhu shay-an waxna ha ka cunina wa amarahum wuxuu rasuulku amray ciidankii an yastaquu inay ka cabaan ay ka dhaansadaan min albi'ri ceelkii allatii ceelkaasoo kaanad ahayd tariduhaa tii ay ka cabto naaqatu saalix hashii nabi saalix hashii nabi saalix ceelkii ka cabi jirtay kaasuu khayrku ku jiraaye kaaha laga dhaansado oo kaaha laga cabo ayuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waddada markii la sii hayay tabuug loo socday waxyaabihii dhacayna wakaas ciidanku siduu usoo diyaargaroobayna wakaas tiradii intayna ahayn wakaa waan aragnay raggii maalintaas helay raalli aanshaha rasuulka sal inkastoo la wada helay yani laakiin rasuulku uu yihi allaahuma inii raadin can cuhmaan fardi canhu sayidina cuhmaan iyay ahaayeen iyo raggii kale ee hantidooda huray marka wallahu subxaana wa tacala aclam